kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin afartan ka badan oo ku yaala gobolka bokool oo hadda ku sugan degmada xudur ee gobolkaasi qoysaskan oo kusoo barakacay degmada xudur ee gobolka bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasaba uga soo barakicisay al-shabaab sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin dadkii waa la soo barakiciyey barakacii baahadooda kulleyba hadda lama soo koobi karo dhibaato badanaa ku jirto deegaankii afartan iyo laba tuulo ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaaladii ay soo galeen wax haystaan malaha markii roob dhibaato badanaa ka jirtay deegaanka saad la socotaanba goodoona ku jiray raashin la-aana ku jirtay biyo la-aana ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dada ayaa soo galay dadkii golley markii ay soo barakaceen magaaladay ku soo jabeen barakacii markii horena waxaa magaalada xudur ku sugnaa tiyeeglow iyo rabdhuur oo goota iyo tuulooyinkii dadkii horey loogu soo barakiciyey waxay ku sugnaayeen xudur haddana kolley barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan ku dhibaateyn deegaamadii iyo dadkii ilaan boqol sano laba boqoloo sano tuulooyinka la deganaa ayaa hadda dad ka soo guuriyeen degmada xudur waxay dhowaanahanba ku jirtay go-doon waxaana istaagay gebi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynayay magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashiin maxamed macalin guddoomiyaha degmada xudur ayaa sheegaya in dadka usoo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunayaro baahsani ka jirto dadku waxba ma haystaan magaaladana wax ka soo horeeyey malaha magaalada marka hore dhib ayada haystay raashin la-aan iyo wax kasii go-doon ay ku jireen wax hadda haystaan malaha dadkii waa dhibaataysan yihiin daawo ma haystaan biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan runtii wax cunaan ma haystaan dadka hadda soo barakacay waa dad aada u liito dadka laba meelo ay u kala jabeen labada meelood dad baadiye ay aadeen dadkii horleeday baadiye aadeen oo tuulooyinka nawaacyada degnaa dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada xudur ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii laisku daro gahootiyadii markii hore degnaa oo ilaa tiyeeglow ilaa rabdhuure ilaa gahootiyaalkii markii hore magaaladan ku sugnaa kuwaan haddii lagu daro ilaa lix kun todoba kun goos waaye waxay macnaha magaaladan xudur hadda gooti ku ah barakac ku ah waxa cusub iyo waxay horey u joogi haddii laisku daro waa intaas dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka malaha biyo malaha sanadkan roob kuma da-in nawaagan magaalada xudur biyo la-aan waa haysta runtii dhibaatooyin ba-an ayaa ka jirto qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suuro geliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan dadkaasi waxaa ka mid ah nimco isaaq maxamed oo joogta dalka sweden runtii gobolka bokool saddex magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo al-shabaab saddex gobol saddex degmana dowladda soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka koonfur galbeed ayay ka tirsan yihiin degmadan xudur muddo sideed sano ah go-doon ayay ku jirtaa waddo u furan malaha hal waday wax kasoo geli jirin oo dhinacan quracjooma ah oo raashiimada laga keeno muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen intiina sanadii hadda lasoo dhaafay konton ilaa laba baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay ayadoo awalba wadooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in saddex iyo toban kilomitir ay ka guuraan marka dhibkaas ayaa haysto ee wax taakulayn ah ama garab istaag ah ama gacan dowladeed ah maamul koonfur galbeed ha noqdo ama dowlad federaal ha noqdana ma aysan helin adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aada u leedihiin in dadkaas la caawiyo annaga jaaliyadda kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bokool magaceeduna uu yahay midnimo ayaan xibin ka ahay aniga runtii bishii january ilaa february dhib aada u weyn ayaa ka jira meeshaas meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashiin ayaan geynay magaalada xudur iyo degmada waajidba degmadaas waajid oo lix boqol iyo dhowr qoys aan wixii calafkoodaa aan ka siinay raashiin hal diyaaro ah laba diyaaro iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan xudur mar kastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsano qaabkee u marteen marka raashinka xagga gaarisaan raashiinka xamaraa laga iibshay diyaaradda xamaraan ka kiraynay diyaaradaa lagu geeyey raashiinka hal baabuur baa noo dheeraa halka baabuurna raashiinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada ceelberde ayaan kusoo darnay oo ceelbardaa laga soo gaday inta kalena diyaaradaa loo kireeyey marka wakiilaa idiin jooga miyaa gudaha oo hawsha idiin fududeeyay wakiilaa jooga degmada waajid wakiilaa noo joogo muqdisho wakiilaa noo joogay oo ka iibshay meesha raashiinka oo xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyey oo dadka gaarsiiyey marka imise qoysaad gaarsiiseen laba jeeraa la kala qaybiyey mar afar boqol iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyey marna laba boqol iyo labaatan qoysaa la siiyey marka inta um xudur ay joogeen mise xudur iyo waajid intaas hadda aan sheegay xudur ay joogaan laakiin qoysaska waajid joogay lix boqol iyo toban iyo dhowr qoys ay ahaayeen ayada ayaga hal diyaaraa loo geey gooni waay marka intaas ma intii adkari karteena mise baahida jirta intaas ahayd baahi jirta ma ahayn annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kasoo jeeda koonfur galbeed oo dhan ma ahayn hal jaaliyad oo la yidhaahdo midnimo ayay ahayd ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaasay ahayd salaad maxamed mukhtaar oo loo yaqaano salaad jeri oo ka mid ah ganacsatada magaalada baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horey isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaalaysan degmada xudur ee go-doonka ku jirta waxa uu ka warramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi markii oo madaxweynaha cabdicasiis uu baaq usoo jeediyey ganacsatada south west ayaa aniga isxiqaamay oo geeyey lix tan oo raashiin ah lixdaas tan shan iyo labaatankii janaayo sanadkan ay ahayd baaba ayaa markaas aada looga baabacsanaa magaalada hadda marka baaba ii hore way kasii dartay aada iyo aad ayay uga sii dartay hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii mowdka oo kale ayay taagan tahay dadka markaas kuyuu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qaybanayo laakiin hadda kuyuu xataa ma soo geli karaan dad kici kara ma aha waa baaba'san tahay magaalada dadkii deegaanka ahaa ama south west wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan iyo ganacsatada south west kulli in ay qeyb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan annaga dhan haddana waaba kacsannahay haddana si aan wax kale aan ku geyno aniga aan ku geeyo ayaan raadinoyaa in haddana lix tan ama toddoba tan aan geeyo si diyaaraan raadinoyaa marka dadka ganacsatada south west waxaan ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaansan oo ay kacaan ay wax u geeyaan meel raashiin kasoo galaya malaha baabuur ma galayo diyaarad wax lagu geeyey dad ma anfacaan magaaladan oo gobol ah ma anfacayso marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliyadaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jiro waxaan u sheegi lahaa in ay xudur ay maanta baaba'san tahay oo eber ay tahay ninkii ka naxayo iyo ninkii kaleba kulli in ay usoo kacaan soomaalinimo iyo soodwistinimo kulli garab lagu siiyo ugu dambayntiina nimco isaaq maxamed ayaa baaq u diraysa dowladda federaalka ah maamulka koonfur galbeed iyo hay-adaha caalamiga ah in dareen loo yeesho dhibaatada ka taagan degmada xudur maadaama dhibaatadu ay tahay mid ka mug weyn shacabka caadiga ah horta ilaah baa awood leh intaas dhanna ma awoodi karno awoodna uma hayno maanta degmadaas xudur waxay u baahan tahay gacan dowladeed awal waxaa joogay tiyaglow dadkii kasoo qaxay oo dadkii shacabkii tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yar oo soo haray waxay dulsaar ku yihiin degmada xudur dadkii kasoo qaxay rab dhuure waxay dulsaar ku ahaayeen degmada xudur haddana waxaa dheeri kusoo noqday dadkii tuulooyinkii kusoo kasoo qaxay marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dowladeed maamul koonfur galbeed ama maamulka dowladda dhexe wadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas ee dad dad shacab ah wax ka tari kara ma aha mideeda kale waxaan kaloo meeshaan baaq ooga dirayaa dadka mas-uuliyiinta ah oo kasoo jeedo koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool hadday noqon lahaayeen xildhibaanada maamulkan koonfur galbeed hadday noqon lahaayeen kuwa ku jira dowladda federaalka wasiiradooda sanataradooda oo ka gaabiyey runtii in ay ka hadlaan ama ay sheegaan ama ay garab istaagaan shacabkaas ay u dhaarteen oy metelaan iyo dowladda federaalkaba waxaan ka codsanayaa in ay dadkaaseeto la garab istaago oo waxay u baahan yihiin ilaah baa bixin karee laakiin soomaalinimo loo garab istaago aadaana looga gaabiyaan qiraaya
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan kasoo barakacay tuulooyin afartan ka badan oo ku yaala gobolka bakool oo hadda ku sugan degmada xudur ee gobolkaasi intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo